salin hubi tayada adeegyada caafimaad ee ku jira isbitalka guud ee khaliil degmada baledhawo ee gobolka geda iyo weliba booqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada maamulka jubbaland booqashadan weliba uuse wasiirka kagu heliyayay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baledhawo welibana kormeer guud ka mareena gudaha isbitalka guud ee degmada iyo xarumaha hooyada dhallaanka ee degmada guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baledhawo cabdifataax nuur mataan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada maamulka jubbaland cabshir maxamed abdi yana ku hadali kormeersho degmadan waa laga soo sheekeeyey oo raggii horebay uga soo wada hadleen anigana markii ugu horreysay oo runtii aan halkan imaada ma aha waa nimid dhowr jeer oo hore ka wasaarad caafimaad ahaana shaqada dee aan guud ahaan jubbaland ka socoto gaar ahaan dee gobolka gedo khaasatan degmadatan aan maanta joogno oo baled xaawo waa laga soo sheekeeyey horeyna dee waa isaga waraysanay ilaa iyo intaad muddada koobneed oo aan joognay insha allah dhammaantaneed waxaan u wada taagannahay oo aan mas-uuliyiinta u nahay oo waxaa weeye waa bulshadaas in loo adeego saakaytana haddee indhehan aan ku soo aragnay shaqada ka socoto degmada iyo bannaankeedaba oo cisbitaalkii uu ugu horreeyey wixii caqabado haddii aan indhahanaa ku soo aragnay oo saakayto halkaas ka jiran insha allah wixii aan ka qaban karno in aan insha allah ka qabanno oo aan wixii caqabada aan insha allah jawaabteeda aan dadaalkeedii iyo galnasaan oga jawaabi lahayn shaqooyinka kale oo socdana haddii waxaa weeye ama hay-ada bahwadaaga ha fuliyeen ama wasaaraddii caafimaadka ha qabato ayadana haddee waa midda aan soo aragnay hawshaa socotan ayadana runtii waxaan isleeyahay waxay mudan tahay in la bogaadiyo ilaahay idinkiisa waa waxaa weeye degmada haddee waa meel istraatiiji ahoo meesha saakit hadda aan ka nimid oo ugu dambaysoo kale waa arkayseenoo meel de saddex dal oo laiskaga kala tallaabayo kenya etoobiya iyo soomaaliya waxaa weye waa dadka xaggiyo xaggaba joogaan haddee saddexda dalba ay hal qomiyada yihiin oo dad soomaaliyeed ay yihiin loogu adeegayay waxaa weye waa shaqooyinka noocaas oo kale ah de waa waxyaabaha ay wasaaradda ay mataqaana dadka iyo hay-adaha dee bahwadaag tallaaba ay qabanayaan waxaa weye hay-ado badanoo imaadayna codsiyo sida hadda uu darsaaq ninka gillis uu sheegay in hay-ado badan naftooda codsiyo badan loo dirsada hay-ado badanoo un-ka noo imaada istaalka waa geynay kolley istaalka shaqaalo badan uu baahan yahay caafimaadka gaab badan inuu ku jiro degmada meesha ugu muhiimsan caafimaadka ay tahay waxaa weeye eedo nafteeda waa soo aragnay meesha hadda u dambayso hadda aan macnaha waxaa weeye aan kusoo gabagabaynay safarkannagan aan kusoo gabagabaynay waa triangolo meesha ugu muhiimsan oo runtii waxaa weye ayadana dhallinyaradaas joogta iyo hay-adda ka qayb qaadata nafteeda ammaan bay mudan yihiin aadaan kaga mahad celinaya dhammaantiin cid walboo degmada ka shaqaysa wakiilada wasaaradda caafimaadka iskuduwaha ugu horeeya iyo dhammaantiin hay-adaha ka howlgala degmada aad baan u mahadsantiin ujeedka kormeerkan yahay kulanka kurgalaaya tayada adeegyada caafimaad ee isbitalka guud ee khaliil iyo baayaha guud ee ku jara degmada baledhawo ee gobolka geda